wixii la socda maxawlihii maalmahan inkastoo aysan kulamada badnayn haddana kulamadii ugu dambeeyey kolley meel fiican bay marayaan oo waa waa la isfahansanaayo arrintaasi insha allah waxaan rajaynaya inay ay sida ku socod ku dhamaan doonto waa sax weeye way ahayd waxyaalahaas in wax laga qabto laakiin dee meesha dagaal baa dhacay oo maxaan ku dhahdaa marka waxay u baahan tahay musadha qoomida mar baa la bixishaa baa la yidhi marka waxay ahayd in aanaan ku degdegin waxyaalaha maaragtay oo muranka ama isfahandaradu ka imaan karto marka waxaan rabnay inaan marka hore bal wax isku soo dhaweyno oo wax isla fahanno oo anna waan isku meel u jaanqaano isfahandara ma jidhe been isfahansanayna iskuwaanan yani waa isfahansannahay laakiin waxba wax say ugu horreeyaan baa walqaba loo xalinay ilaa hadda waxaan xalininay in xabadda la joojiyo ciidamada la kala duksiyo labada dhinaca loo kala gudbi karo oo hadda dhinaca la sii karo wax badan baa xalina marka wixii ka dhimana insha allah waa dhamaystirina qorshahay waxa weeye ilaa iyo intii wax wanaagsan dadka kuda noolan doona ayaan inaan socono wey axmed waa kuma yimi kuma imaan oo shaqadu si fiican bay u socotaa isku dhafki waa samaynay ciidamada waa la kala qaaday shaqo badan waa la qabtay laakiin de waxaa moodaa in maaragtay deg deg dadku wax u jecel yihiin wax loo qabto laakiin deg deg